waxaan shugaynaa jumhuuriyadda soma qaranka jumhuuriyadda somalilan saxaafadda aan qabanayno qabanayo anoo ah taliyo ku-xigeenka booliska xaysimo warar been abuur ah oo la sameeyey ciidamo shalay ka hadlay dooxada taleex ciidamadaas oo ahaa ciidamadii tababarka diiday kabacdina la shugseeyey jamhuuriyadda somalilan waxay kala maqan yihiin fuutaha waxaan u sheegayaa qaranka jamhuuriyadda somalilan in waxaasu been abuur iyo xasrad la soo abaabulay ay ahayd ciidankaasna ciidankii la shugseeyey uu yahay ciidamada gobolka xaysimana dhammaan ay ku sugan yihiin goobihii goobahooda shaqada wax dhiba iyo wax qalaan qalaan aan midna ka jirin waxa weeye sidaas ayaan jamhuuriyadda somalilan u sheegayaa musabix cabdi waxaan gaarsiinaynaa arrintaa inaa waxba ka jirin anugu hadda waxaan kufariisan waan ka yimi waxaan kusugnaa gobolka xaysim aan kusunahay mas-uuliyad baan naga saaran amniga gobolka in cid lagu dhibaateeyo in dugaaf la gaadiyo gobolku wuxuu baahan yahay horumarin buu waxawood buu gobolku u baahan yahay gobol waxqabadku u baahan yahay horumarin buu u baahan yahay qaranka waanu ka sugaynaa wixii gobolka loogu talagalay oo horumarina sida ugu dhaqsaabay si madaxweynuhu sheegay baanu ka sugaynaa intaa waxaan kaga baxayaa warbixintii halkan laga sheegay mar labaad baan ku noqonaya arrintaa xogka jira raiisul ku-xigeenka gobolka xaysimo jamhuuriyadda somalilan waxaan halka maanta war saxaafadeed koo qabanay warar been abuura oo baryahan biliis la dhex marayey oo yutuubyada lagu shubay oo laleeyahay ciidamada biliiska gobolka xaysimo ayaa goostay una galay puntland taasi waa mid maamulka puntland ay baryahan shaqoonayeen oo ay doonayeen inay ciidamada jamhuuriyadda somalilan ee ku sugan deegaanka inay ku niyad jebiyaan taasna mid ay wax kaga tarayaan maaha hawleenaa nimanka waxaa samaynaya kawaantooba oo hawlo kale oo ini dhaamo qarsada dhammaan ciidamada jamhuuriyadda somalilan ee deegaanka ku sugan daduu dhuflisankiisu jooga iyagaa gacanta kusiya amniga annaga ahayna daana deegaanka ka talisaanin ma jirto ciidankaasna waxaa xogaayo tababari diiday oo dabadeedna la rugsiyey dabadeedna waxay haysteen dareyskii iyo dareysyo kaleo meelaha laga soo ururiyey waxooyin cidlaa intii laga tegayaanay waa ciidan soo goostay taas waa midaan waxba ka jirin ciidankii beriska wuu joogaa xerihiisii buu joogaa saldhigyadiisii buu joogaa sidaa sirkaabkeedii caddeeyey wax ciidana oo annaga naga goostay ma jirto